waa hagaaga markaana uganda allah u naxariista waxaa magaalada embarara ee galbeedka dalka uganda shalay ku geeriyooday ku geeriyootay fanaanada sahro miro wehliye oo ka mid ahayd fanaaniintii ciidanka asluubta soomaaliyeed ee dowladii kacaanka sahro mire waxa ay ka mid ahayd fanaaniinta yar ee aanan dalka ka bixin muddadii burburka hase ahaatee waxay dhowrkii sano ee u dambeeyey qaxooti ku ahayd dalka uganda oo shalayna ay ku geeriyootay haddaba caashe ibraahim caashe cuud ayaa warbixintan nooga diyaarisay geerida allah u naxariistee fanaanada sahro miro wehliye
allaha u naxariistee fanaanadda sahre mire weheliye waxa ay ka mid ahayd fanaaniinta yar ee dalka ku haray muddadii ay dagaalada ka jireen dalka soomaaliya waxaanay ahayd qof ku imaansan inay ku sii noolaato gudaha dalka inta nolosheeda ka harsan maraan sanadkii laba kun iyo afartii xilligaas oo aan la shaqaynayey hay-adda irin ee qaramada midoobay ayaan muqdisho ku waraystay iyada oo markaa fadhiday xarunta tiyaatarka qaranka waxaana codkeeda ka mid ahaa waxaan u dhex fadhinaa inaan mustaqbalka ilaahay lagu soo celiyo tiyaatarkayagii iyo ummaddayadii soomaaliyeed iyo sidayadii madaxweyne lagu soo dhoweeyo oo loo furo oo aan ku soo dhoweynno oon u heesno ayaan jeclaan lahaa hase haatee taa ma dhicin oo waxaa igu dambayn mudatay inay xero qaxooti gasho oo ay shalayna ku geeriyooto wariye cilmi cismaan faarax boodhari oo ku sugan dalka yuganda islamarkaana la socday xaaladda fanaanadda ayaa iiga warramay geerideeda allah u naxariistay fanaanadda sahre miro weheliye labadii sane ugu dambeysayba waxa ay ka sheeganaysay xanuunka la yidhahdo diabetikada ama sokorta macaanka waxaana jirtay in ay adigu dhowr bilood ka hor ay markaa ku dhacday mid kamida bulaacadaha ee waddankan ku yaala oo ay lug wax ka gaareen dabadeedna sokorteedii ay kor usii kacday sahro waxa ay toddobaadyadii lasoo dhaafay ku jirtay cisbital ku yaala dalka uganda halkaasoo daryeel caafimaad loogu fidnayey iyadoo dhinaca kalena ahayd ayeeyo ay ku tiirsanaayeen ubad ay waalid u tahay sahre mire waxa ay halkan ku haysatay caruur ay ayeeyo u tahay waxaana runtii fanaanadaasi ay daryeelkeeda iyo dhinaca caafimaadkeedu isbitaalka ay ka warqabeen hay-adda u n l c r oo aanay jirin dad kale oo markaa gacan ka geystay caruurteeda inta badan sida aan maqlay meelo kala duwan bay ku maqan yihiin oo ay ku kala nool yihiin waxaase la joogtay walaasheed caasho mira oo halkan iyada markaasi ay guri wada deganaayeen goobtan sanadkii laba kun iyo afartii kula kulmay sahro waxay ahayd xarunta tiyaatarka qaranka oo xilligaas ahaa mid ishii aragtaaba ay muruga haraynayso marka la eego burburka lixaad kale ee ka muuqda inta uu la ekaa iyo goobta oo aanay jirin wax dada oo ka sharqamaya amaba maraya iyadoo u qiildayaysay joogisteeda goobta noocaas ah ee qalfoofka la moodo ayay sahra tiri wallaahi aniga kolley qalfoof iilama muuqdo wax qurux badan buu iila muuqdaa inkastoo kuraasuusan lahayn wuu jajaban yahay haddana meel walbo igala wanaagsan yaho anigu meel fog baan ka imaadaa maalin walbana waan soo siyaartaa waxaan jeclahay inaan dhex imaado wuxuu iila qurxoon yahay markaan arka baarlamaankayagii baarlamaankayagii soomaaliyeed ee ciidda ku darsan ee hal qoray ka taagnayn hal fiiq iyo markaan arka dhulkii wanaagsanaayo la mari jiro baakinada wanaagsanaayoon hal lafi ka taagnayn hal dhagax ka taagnayn kaygu waaba nabadii caanan qaba allah u naxariistee fanaanadda sahre miro weheliye waxa ay qaaday heese kala duwan oo isugu jira wadani iyo jacayl hase ahaatee muddooyinkii u dambeeyey waxa ay heesaha jacaylka ka jeclayd oo ay ka doorbidaysay kuwa wadaniga ah ee ka tarjumayey dalka iyo xaaladda uu ku jiro wadanyoho wadanyoho raggaaguba ee raggaaguba raggaaguba guntaweelka jaban iyo wax magaaraata weeyaan wadaan doojin kari inuu haddii wa qalba ku do-o qolaa weer cad xirato wedkii dilay awowgood wanaagaagu kaga daran yaa waxgaradka ku dhaliye wadayo yaa wadiiqa kaa jiriye wadayo yaa waraaba kaaridiye wadayo ahay wahey hadmaadegi wahay wahey hadmaadegi wadayo ahay wahey hadmaadegi wahay wahey hadmaadegi wadayo hadmaadegi hadmaadegi wadayo
allaha u naxariistee fanaanadda sahre mire weheliye ayaa sida uu ii sheegay weriye cilmi cismaan faarax boodheri waxaa maanta lagu aasayaa xerada nikabali ee ay ku jiraan qaxootiga soomaalida ee dalka uganda why hadmadegi hadmadegi wadayo hadmadegi hadmadegi
allaha u naxariistee waxay ahayd sahra miro weheliye waxaana warbixintaasi inasukan soo dabariday soona jeedinaysay waryaheena caashe cuud
weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada washington meel kastood naga maqlaysaan arooriye suuban haatanna nuurow dhinacaaga hanusoo lexda wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca cayaaraha mahadsanid caasha